kusoo batay magaalooyinka waayahan dhallinyaro aad u daayar oo habeenkii xaafadaha inta meelaha mugdiga aan nalal ku badnayn istaaga fadhiista haddana dhibaato u geysta dadka dariiqa maraya oo raxdu markay dhacdo ilaa waagu ka baryo waxay ku hawlan yihiin amni darro dhallinyaradaas waxaan u sheegayaa waalidiinta dhashay in ay ka waantoobaan ay caruurtooda gacanta ku dhigaan ay caruurtooda qabso ceshadaan ninkii aan celin karin hadda ka horna kormeer aan ku tegay boosaaso amar baan ka bixin waxaan leeyahay marka inay qaataan bastoolado ay ku furtaan taleefonada ay ku waxyeeleeyaan muxuu ahaa dadka tabadaya gaar ahaan dumarka ay aad waxyeello ugu geystaan saacadaha habeenkii waxaan u sheegaynaa cidda aan qabanno ee aan ku ogaano falkaas wax naxariisa oo aan uga gelayno sharcigaan ku qaadaynaa muxuu ahaa ama waxa la yidhaahdo maxima bolisione ganaaxa ugu dambeeya ama xariga ugu dambeeyaan la tiigsan doonaa ciddii noogu timaada arrintaas ama mas-uul ha noqdo ama waalidka ha dhalay ha noqdee waxaan u sheegaynaa in ay ka qayb qaadan doonaan ciqaabta ilmahooda ku dhacaysa inay qayb ka yihiin waayo dembilaha iyo qofka kalkaalaa waa isku dembi waa isku mid sidaa darteed waxaan ka codsanaynaa shacabka inay gacan ugu siiyaan beeshii ay ku arkaan oo dhallinyaradaas ka falgelayso ciidanka booliiska inay wacaan